barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo waana maalin jimca ah saddexiyo tobanka bisha march sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegi doonno siday u noolaan jireen beeralaydii hore ee soomaalida haddii ay nin aad bayraley aad wax aad ka halaysid walaalow haddaad tirahdid wuu soo dabcayaa markiiba haddaad tirahdid war maxaa dhacay hadda wuxuu yidhi ninkii walaalow ku yidhaahdo walaal urooni baa la yidhaahdaa laakiin ninkan xoolo dhaqatada ah nimaan aarsan urooyadiisu ku jiraa nimaanan warankaada karin warkaada ma karo
dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan barnaamijka ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaad maqli doontaan shacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu
ciyaarihiina waad maqli doontaan haddii wakhtiga nu saamaxaase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
diyaaradaha dagaalka ee waddanka maraykanka ayaa dul hayhaabaya hawada ciraaq gaar ahaana goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyada ay taageertay iiraan iyagoo raadinaya argoosi la xidhiidha weela lala beegsaday ee maraykanka iyo xulafadiisa afar iyo labaatan saacadood ka hor sidoo kale duqayna xilli dambo khamiistii ah iyo weliba wakhti hore oo jimcihii maanta ah lala beegsaday goobo hubka lagu kaydiyo oo ay leeyihiin kooxaha kataa'ib al xusbullah ayaa oo lagu eedeeyey iyaga in ay sameeyeen weerar gantaalla ah oo lala beegsaday saldhig milatari oo ku yaalla waqooyiga magaalada baqhdaad xilli dambo arbacadii ah halkaasoo ay ku dhinteen howlwadeen maraykan ah iyo askari u dhashay waddanka ingiriiska iyo weliba sidoo kale ay goobtaasi ku dhaawacmeen afar iyo toban qof oo kale militariga ciraaq ayaa dhinacooga xaqiijiyay duqayntan iyagoo sheegay in lagu beegsaday goobaha xarumaha u ah maleeshiyadaasi iyadoo la labanlaabay tallaabadaasina
dalka afghanistan oo colaado ii ragaadisay ayaa in ka badan hal milyan iyo bar caruura oo agoon ah waxaa badankood korsada xubno ka tirsan qoysaskooda kadib markii waalidkooda ay ku waayeen colaadda haadaha qaarkood ayaa nasiib daro ah ku dhacda carruurtaasi oo qaarkood aanan haysan meel ay aadaan ayna ku kalliftay keli noolaasho xarun lagu xanaanayo agoonta oo ku taallo gobolka gazani ayaa waxa ay hoy u tahay qaar ka mid ah carruurtaasi oo ay dagaaladu agoonteegeen xaruntaasi oo ay maalgeliso dowladda afghanistan ayaa waxaa carruurta ay u fidisaa hoy ay seexdaan cunto iyo waxbarashaba
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad nagala socotaana warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a idinka imanaya washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta hadhana kole aad ku maqashaan idaacadda duhurnimo waxaana toddobaadkan inoo hayo waryahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkan ayaan ku soo qaadan doonaa dhaqankii hore ee sooyaalka beeralayda soomaalida waxaana inoogu martay aqoon-yahan maxamed cumar dalxe oo aan ku kulannay magaalada adis ababa ugu horreyna waxaan weydiiyey aqoon-yahan dalxa sida uu ahaa dhaqankii sooyaalkii hore ee beeralayda soomaalidu haashim waa dhowahay waana mahadsan tahay v o n waan salaamaya iyo intana dhegaysanaysa ee soomaali gudaha iyo dibaddaba waa mahadsan tahay beeralaydu waxay ka mid yihiin qaybaha bulshada soomaaliyeed marka bii'a ahaan ee la kala qaadqaadayo maxaa yeele soomaalidu waxay hidda u leedahay dhaqan ahaan kuwa dhaqankooda ka soo jeedo dhinaca xoolodhaqatada ee kuwa beeraley ah kuwa xeebaha ku nool ee iyagana ee kalluumaysiga iyo baddaas iyagana noloshooda ay ku tiirsan tahay iyo kuwo kale oo iyaga laftirkooda hadda aanan la yaraysanaynin oo ayagana ugaarsi maarata iyagana duurka ee badanaaba iyagana noloshooda saabayn xoog leh ku yeelatay iyo in kaloo reer magaal ah oo iyagana maarkay magaalo ku nool ah intaba marka waxay leeyihiin mid waliba dhaqanka bii'adda asaga uu ka soo jeedo sida carabtana ayba tidhaahdo alinsaan ibnulbii'a
beeralaydu halkay kaga jiraan dhaqanka soomaalida ee sooyaalkii hore
waxay kaga jiraan runtii kaydinta marka loo fiiriyo maadaama iyaga aanan ahayn dad guurguura waxyaabo fara badan ee dhaqan gal ah oo taariikhda geli kara oo ayaga sababtana ay tahay nagaadiga meesha ayaga ay ku nool yihiin ay yihiin dad aanan ka tegin oo badi wixii ilbaxnimo iyo xadaarad la xidhiidha iyo wixii iyaga hiddo iyo dhammaan ay u lahaayeen sooyaalkooda taariikheed ee ayaga la heli karo oo haddii maanta la yidhaahdo dadka ku nool maalan gobollada soomaaliyeed inta beeraha caanka ku ah kaba soo qaad maalan dhinaca waqooyi haddaad soo aadid maalan boorem oo kale ee dadkaa oo maanta gabiley iyo wajaale iyo dhulbeereed fara badan oo dhinaca xataa ceergaaba laga helo dhinaca kale markaad soomaaliya shabeellooyinka iyo jubbooyinka dhulka webiyada ee mara ee iyagana sidaasoo kale ay u badan yihiin oo soomaaliyaba la yidhahdo boqolkiiba siddeetan iyo laba dhulkeeda waa dhul ku wanaagsan waxbeerashada marka intaas waxay wada leeyihiin caadooyin isu dhowdhow oo aanan kala fogayn hiddaha ee markaad fiirisid qaabka runtii ciyaaraha ee iyaga ay beeralaydu markay iyaga ay isugu yimaadaan wax sidaa u kala fogfog runtii ma aha brofeser dalxa waxaad sheegtay in dhaqanka beeralaydu ama sooyaalkaa hore ee dhaqanka beeralayda ilaa iyo hadda uu yahay dhaqan dabacsan oo aan ad adayg ku dhisnayn maxaa ugu wacan baad sileedahay waxaa ugu wacansaan kuu sheegay ninka hadduu isaga beer uu leeyahay maalan kaba soo qaad beertiisaasi ee ay geedo oo maaragtay sanayaal qaar oo sii haysan karo noloshiisa oo maalan haddaan tusaale uga soo qaata cambahoo kale iyo geedahan kale ee liinta iyo waxyaabaha ee isaga u ah gundhig noloshiisa haddii dagaal uu galo de meel wuu oga tago ma laha oo intuu horay u qaato wixiisa ma awoodi kara beertii iyo cambihii iyo wixii inuu isku raro tan kale ninkan aqal soomaali ma dhisto ninka beeralayga waxa uu dhisto waxa ugu yar waa mundul kan kale laakiin inta in yaroo labada maaragtay ee uu kala tuuro ayuu kor intuu ka saaro maaragtay geela ama maaragtay ama hashi uu arka inuu dusheeda u kurar ayuu carruurtiin saaranaya meeshii uu dagaalka ka dhacay subaxdii waxaa waaye afar geed dib uu ka guurayaa laakiin kan beeralayga ah mundulkii lama guuri karo beertii lama guuri karo carruurtii iyo wixii oo dhan iskuma rari karo marka inuu nabadda uu mar waliba uu ilaaliyo oo isaga ay ku jirto dantiisa gaarka ah iyo si guud ahba ayaa waxay kaliftay inuu had iyo jeer isaga u noqdo nin nabadeed mahmaayahooda iyo dhaqankoodana waad arkaysaa maxaa yeele markaa aad fiirisid ninkan wuxuu la soo boodaya haddii ay nin aad bayraley aad wax aad ka halaysid walaalow haddaad tidhaahdid wuu soo dabcayaa markiiba haddaa tidhahdo warab maxaa dhacay hadda wuxuu yidhi ninkii walaalow ku yidhaahdo walaal urooni baa la yidhaahdaa wuxuu ku leeyahay haddii walaalkaaga kuu soo hoobto uu ku yidhahdo waan kuu gafayoo iga raallehow laguma hiiri faagto beri baad saas i yeeshay halkaas baad igaga dhacday saabaad i yeeshay yacnii lama raacraaco oo waxay yidhaahdaan saan subxeed gadaal looma raaco laakiin ninkan xoolo dhaqatada ah nimaan aarsan uur hoyadiisu ku jiraa nimaanan warankaada karin warkaada ma karo wixiisii oo dhan waa un yacni waxaa waaye awood muujin iyo muruq taabasho waana haddana xataa dhinaca marka loo fiiriyo yani kaftanka habayga ahaatee yani inaan dhinaca xataa haddaan u leexino callaka cabsiga xataa markaaad fiirisid ninkan wuxuu ku leey rag iska dhice iyo rabbi ka cabso meel ma wada gasho xataa hadduu doono ninkii fiqiga ah ee wadaadka ahaa ee asaga intuu yidhaahdo war ilaahay ka cabso iyo sidaan wuxuu ku khasbayaa ninki wadaadka inaan siga u eexdo wuxuu ku leey faqi tolkii kama janno tago kana wuxuu ku leeyahay tolkaada u eex beeralayda towbadaaday hadlaysaa soomaa marka waxyaabaha qaar ee ninkan beeralayga uu yaro ka xishoodo oo aanan badanaaba ceeb uu arko wuxuu yidhahdaa wejiga wax loo timbeliyey waa sariig ceeb khasaara ka ron ma gartay adduunya way tegaysaa ani ceeb ha oga tegin laakiin ninkan wuxuu kule ceeb waa laba afmarojis ma gartaya yisi miyaad qabri ceebeed weligaa aragtay yani weliga nina ceebi dishay miyaad aragtay nina ceebi dishay mooyaane yisi faqri ma ogola uma dulqaadanayo waa inuu hadduu xoolo waayay waa inuu wax soo dhacaa
waxaa jira dadka beeralaydu waxay leeyihin ciyaar dhaqameed ciyaarahaas maxaad ka xasuusan tahay ciyaaraha ba- way fara badan yihiin ciyaarahaasi wuxuu ii sheegay mustafa xaaji cilmi abwaababkeena weyn marun ma- marun madaxweyne ay dhaha ninkii yidhi wuxuu yidhi toddobaatan iyo afar ciyaarood tiyaatarka waxay ka soo jeedeen oo aan ciyaari jirnay xagga dhinaca beeraha marka xagga xoolo dhaqatada ee marka loo fiiriyo tobaneeyo iyo maartay wax la mida uu ku soo koobay marka maalan dhinacan koonfurta siiba shabeellooyinka oo aan runtii oo aan da- aniga aan ka soo jeedo siiba shabeellaha hoose waxay ciyaaraan cayaar la yidhaahdo sayle waxay ciyaaraan cayaar la yidhaahdo jaariile waxay yidhaahdaan cayaar la yidhaahdo walawalley waxay ciyaaraan cayaar la yidhaahdo eh, ilaahay kuumase mudiide abawle waxay ciyaaraan ciyaar eh, la yidhaahdo waalo waxay ciyaaraan eh, ciyaaro aad u tiro badan oo aan kala du oo aan ka harin kabeebeyda way ciyaaraan waxay ciyaaraan eh, cayaar eh, la yidhaahdo eh, sarac dheere ee odayaasha hadde taa dadkii ciyaari jiray badi dadkii hore waaye waaye maaragtay ayay wix- wax nool- wax yar baa ka nool Eh, tan kale waxay leeyihiin eh, mawsim ama wakhtiyada xilliyada beeraha marka ay u soo go'ayaan ay ku aadan tahay oo sida dabshidkoo kale ma gartay ya caadooyinkaasi istunkoo kale ma gartay intaasoo dhan oo oo aad arkaysid marka la gaaro xilliyadaas waxaa la isu tirinayaa ceeb iyo ammaan qof weliba waxay isaga sanadkaa ee uu sameeyey waa sida aad moodid carabtii berigii suuqul cukaad ee ay ku soo bandhigi jireen macalla qaata sabca oo halkaasi ninka gabyaaga ee qaata sanadkaasi halkaa lagu soo dhejin jiray iyagana intay isu yimaadeen wax allaal wixii laashimiina nimanka gabyaaga ee nimanka musugayaanada ayaa beeralayga asigoo faanayo sanadkaasi ayaa wuxuu leeyahay maalan baj keensataa iyo bikil duugataaba bilis waxaa ninkii beer abuurta baj hadda ereygani af soomaaliga inta kale waa laga waay kan xoolodhaqatadii lagama helo nimankii xataa af soomaaliga qoraya waxay yidhaahdeen wax jac ku dhammaada ma jiraan af soomaaliga marka laga reebo xaj oo carabiya mooyaane laakiin waxaa beenisay beeraley oo baj waxa waye wax ka yar jawaan islamarkaana wuxuu yidhi ama baj min yaroo ku keenso oo oo- oo ah ee maaragtay ee masaga ah ama galley ama haruur ah ama bikil duugo oo wax weynoo kuu baxay ka dhigo oo bakaartaada ay kuu gasha bilis waxaa waxaa nasab nin jira ah ninkii beer abuurta Waayo, markaasuu wuxuu yidhi, "Mase- laqamo ma soo baxdo beer ma abuurato boqol liira bajgelay karo muyi asagoo ere war liira iyo waxaan lacagta iska daysid waxaan aad liira iyo beesa iyo aad daba ordaytaa iska daysid kaalayoo beer abuuro taasaad ku baahi beelaysaa ule markaasa wuxuu yidhi laqamow wuxuu leeyahay marka bajgelayba boqol maartay liira ka roon ee ma soo baxdidoo beer ma abuurato nimanka daynta xataa way ka faanaan oo ninka dayn oo asaga raadinaya marka la arko had iyo jeer amahda wuxuu ku leeyahay dayn leen ba kuu diiday dad maa dilay ya ma gartay ya ma gartay e- e, ma artay dabaaliyow diir ma abuurato yani yani intaad xool beer aad tabcatid intaad waxaan iyo shaxaadii adiga aad raadinaysid maad ku baahi beeshid beer baa lagu baahi beeli karaay waatii axminaajin walaha inan beer falanow aan ku baahi baxne beer nin fasho ma bariye weligiisa ma baahoodo gabdhaha soomaaliyeed ee beeralayda waxaa laga bixin jiray ee lagu kala guursan jiray maxay tahay markaad ee, taa imigaba xoola dhaqatada aad sheegtay geel iyo waxbaa laga kala bixin jiray wadii la jecel yahay ee ugu qaalisan waxa la yidhaahdo beer qayb asaga uu leeyahay ninka wax guursanayo oo booma la yidhahdo gabadhana boomada waxa waaye waa in yaroo haweenku badi ee iyaga lagu- ay ku caan baxaan oo la yidhahdan iblaayo boomadeedii iblaayo inteedii dhinacan eh, xagga iyo maaragtay koonfur galbeedna waxaa la yidhaahdaa karan ma gartaya karanaan haystaa ma gartaya oo gabadha marka waxaa waaye marka ee, meherkeedana ee badanaa ma u cusla mana la qaaliyo sida dhinaca ee, xoolodhaqatada wixii markaa sida rasuulka sal allahu caleyh wasalam uu uga dardaarmay meherka ya inuu ahaado badanaabo mid aanan culays weyn ku keenaynin reerka wax guursanayo marka taana waxaad moodaa xagga diinta ya laftirkeeda inay aad uga dhow yihiin dhaqamada kale ee iyaga ee badanaaba ee xoola maarata faraha badan lagu kala qaato oo bunduq iyo faras iyo geela iyo waxaa la sheegayo ma garta marka iyaga wixii marka lagu faani karo ninka waxaa le- waxaa waaye ninka meesha anaga hadda laga yidhaahdo wiilka wax ma bartay wax ma leeyahay dhaqan iyo akhlaaq iyo markii diin ahaan loo fiiriyo marka laga yimaado hore bad ma leeyahay beer ma leeyahay bad ma leeyahay waxaa waaye guri ma leeyahay waaye beer ma leeyahayna waa beer uu asaga u tabcado oo ninkaas labada hadduu haysto waa bastans ma gartay awal raas ya marka hore guri uma bacda dalika adduunyo ma artay ya laakiin geel ma leeyahay iyo lo' ma leeyahay iyo
wakhtigaa dhallinyarada ahayd eed ku noolayd deegaanka shabeellaha hoose maadaama aad ka soo jeedo dadka beeralayda ciyaaraha dhaqanka ee ciyaaraan dadka beeralayda maxaad ku jeclay
welweynaan ku dhashay horta aniga magaalada la yidhaahdo daafeedna loo yaqaan cayaar oo ay aad maartay marka iskugu daba dhacdo laxanka iyo iyo iyo iyo qaabka maartay ridamka uu dhacayo oo adiga aad aad ku soo jiidanay ayaan waxaan ahayn dhallinyarada badanaa aan ka soo agdhaqaaqin marka ciyaartaas ay ciyaarayaan maalan markuu yidhaahdo maalan nin baa gabar ayuu guursaday maalan oo reer baadiyaha uu ka keenay laakiin meeshii asaga uu ku guursaday baadiyahoodii uu ka fog yahay marka wuxuu darasayaa gabadha ee asaga uu qabo markii hobosha ay ka hoorto maartay dhinaca tuulooyinkii ayada ay ka soo jeeday sida ayada ay uhiye kacayso maartay oo had iyo jeer qalbiga ay ugu hayso markee mar weliba way weydiisaa waxay leedahay hobashani muu jeedahaa meesheeni ayay ka hoortay maartay xaggii baadiyaheennii markaasuu lasoo maartay lasoo boodaya oo cayaartii ku leeyahay markaasuu l hiraabow hogol hooko hiinto yacni haddii hiraabow dhul la yidhahdo waa baadiya halkaasi ku yaal hiirlaimaamu hiin baa dilaasa hiirlaimaamu waxa waye waa gabadhii aan xayrta lahayn ee dhex yarta ahayd asay uu qabayo ammaanaa ma ogtahay markaas aabbaheedana marka waxa waaye maamu in la yidhahdo ayuu meesha ka caddaynaya laxan ahaan marka sida loo qaaday waa sidii hiraabow hogolhoo ku hiinto hiirlaimaamu hiin baa dilaasi hiraabow hogolhoo ku hiinto hiirlaimaamu hiin baa dilaasi haddana wuxuu leeyay hadduu roobka u do'o aniga nin meel dheer kuu diraya xataa kuu ogol in howlo adag ku gelin doono noqon maayo xataa xoogaha yar ee marka lo-dan way dhaqdaan waa ogtahay dadka iyaga beeralayda way badan yihiin markaasuu wuxuu yidhi haddii aad dheebiyooban ededaykay leongnay bimacnaa waxaa waaye meesha aagga waxay yidhahdeen meelaha ee ka dhow meesha baadiyaha deegaan ahaan ayaga ay joogaan markuu roobka u da'o biyaha ay galaan maartay tii umbaad waxaad kaxaynaysaa weelyaha yaryar halkaas umbaad ka soo waraabinaysaa meel fogba kuu diran maayo markaasuu le haddii aag dheebiyooban ededaykay leongnay haddii aag dheebiyooban ededaykay le ededay marka waxaa waaye weelyaha yaryarka ee marka ayaga marka nooca cadcadka ah ay aad ugu jecel yihiin marka taa un iyo iga haraadin u leeyahy adig shaqa kal ku dirsan maayo markii roobka daaho meeshaa yarna u aado meel fogna ceel iyo balaayo iyo meel shida iyo dagaal iyo intaan kuu dirana ha ka sugin taa un guriga u dhow leeda xoolaha ii kaxay halkaas le maanta ka soo celi sidaasuuna gabadhii ku maslaxaynaya uu ku ammaanaya uuna quriyagoo kooxa ayuu ninkiisa ugu ammaanaya mise isagoo dhallinyaraisaga ninka hadba waxa uu jecel yahay iyo waxa uu necab yahay fagaaruhu la imaanaya maalinta badanaa aan kuu sheega munaasabooyinka isagoo barbaartiisado siwa ciidaha wakhtiga ee dhallinyaradu ay baashaasho marka beeraha u soo go'aan ee la isugu faanayo waxqabadka iyo waxtarka ee nin walba maartay ee xataa nin walba asaga si habbi ugu yahay haweenka xataa laftirkooda ciyaaray oo ninka ayaga ay leeyihiin xoogaa amaad ku tuurtaa ya
dhaqankaa hore ee sooyaalkay beeralaydu lahay isbedel ma ku dhacay isaga laftiisa sidan dhaqanka xoolodhaqatadaba uu isbedel kugu dhacay tabcan soomaalidu hadda soomaalidii shalay ee deganayd ee nabad ku maaragtay caanamaalaysay maaha maanta meel walba colaadii bay saamaysay shiddadii baa badatay nimankii shalay laftirkooda nabadda ku caanka ahaa waxaa laga yaabaa maanta inaan wejigaas iya mar hadduu kulaylka uu ka batay ila dheriga waxaa lii hadduu kulaylka uu ka bato waxay yidhahdaan isagaa daboolka iska rida ma garta dheriga marka qoraxduna waxaa waay dheriga karka maxaa ka keenay kulaalkadii la sheegi jiray iyagana dhibkii baa ka batay maxaa yeele nabaddii ayaa loo arkay sahandaha kuu sheegay ninka nabadda jecel inuu yahay nin cabsi fulay oo aan dadnimo iyo karti iyo wax iska celin aanan lahayn waxaana ugu daran adduunyada dadka sidaasoo kale ah hadday ayaga ay kacaan maxaa yeele ittaqi shar alxaliim ayuu xadiidka rasuulku leeyahay weligaa iska ilaali ninka samirka badan shartiisa wuu sii jeed badan yahay wuu dulqaad badan yahay wuu samir badan yahay laakiin maalintuu kaco waa waxa waaye khalaas yani soo noqosho maleh laakiin waxaa laga yaabaa dadka xoolodhaqatada maantay dagaalayaan beri waa heshiis laakiin nimanka beeralaydu waxaa laga yaabaa aanada iyo colaada iyo waxa ay samirka faraha badan hal mar hadduu infijaar u dhaco inay adag tahay si lagu xaliyo arrimahooda lagu soo dhexgalo laakiin marka hore laga yaabaa faataxa kudhashe faataxa madiido magartaa waxaad leedahay maanta waxaan waa dhaceen guriga ninka ee akhyaarta ah ayaa tegaysaa yaraankii baad gelaysaa adoo wax soo diri gacantaada dhiig mindidii ku wadat yaraanow qof baan soo diray inta fariisuu leeyahay nin ninkaa ka daba tegi karo oo guriga ugu geri karo male yaraan buu magantiisa galay baa lagu leeyahay markaas isagii wixii lagu xeertami jiray ayaa yaraankii samaynayo wuxuu leeyay ninkaan anugu gadaasheeda soo galay curadkii baa loo yeerayaa madhaafaan bay qabaan nidaam dowladeed bay u dhisan yihiin akhyaar ilaa odayga ee asaga ama nabadoon ha noqdo ama ugaas ha noqdo ha lagu kala duwanaado magacyada laakiin ninka reerka odayga ee isaga looga dambeeyo arrinta ayaga go'aaminayo waana lagu kala dambeeya ninkii xeerka jebiyana nin casaaran buu noqonayaa oo ka baxay reerka maarata dhaqan ahaan iyo dad ahaanba waxay kuu soo qodaan markaasay ku leeyihin tolkaaga ameel dhiig ah isagaa ku cabsiiya wax la cabi kara maaha baalkan ee buraha ee caanaha lagu maala oo dhiig ah miyaa la cabi karaa maya laakiin dadkaaga iyo ehelkaaga way ku cabsiin karaan bimacnaa waxa adoo lagu dilay dhibban oo ciil qaba ayay ayaga intay ku yidhahdaan joog baad adiga waxaad ku khasban tahay inaad joogtid intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan ku soo qaadanay dhaqankii hore ee sooyaalkii beeralayda soomaalida waxaana inoogu marti ahaa aqoon-yahan maxamed cumar dalxe oo aan ku kulannay adis ababa waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumar good waxaanan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo haashim sheekh cumar good v o a jabuuti
waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal ka hor inta aynaan jaleecin dhinacii kaalmaha heesaha markana dhinacii wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada xubinta cayaaraha cudurka koronafirus ee faraha ba'an ku haya caalamka ayaa sidoo kale saameyn xoogan ku yeeshay ciyaaraha kubadda cagta iyo ciyaaraha kale ee guud ahaan caalamka laga ciyaaro tababaraha kooxda kubadda cagta arsenaal michael arteta ayaa noqday qofkii ugu dambeeyey oo bahda ciyaaraha ka mid ah oo laga helo cudurkaasi kooxda arsenaal ayaa bayaan ay xalay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tijaabo lagu sameeyey tababara arteta laga helay cudurka kooxda arsenaal waxa ay sheegtay in tababaraha iminka si gooni ah loo go'doomiyey islamarkaana aan wax xiriira la samayn doonin dadka kale arsenaal sidoo kale waxa ay sheegtay in dhammaan ciyaartooyda iyo shaqaalaha ku dhow tababara arteta iyaguna la karantiilayo si loo xaqiijiyo in aanay cudurka ka qaadin tababarahooda sidoo kale ciyaaryahan clom hotson oday oo ka tirsan kooxda kubadda cagta chelsea ayaa isna laga helay cudurka koronafirus tani waxay hogaansay sidoo kale in la karantiilo dhammaan ciyaartooyda kooxda jelsiya kooxda arsenaal kulankii lagu waday in ay la ciyaarto kooxda brighton ayaa la hakiyey sababo la xidhiira arrintan sidoo kale jelsiya ayaa lagu warramayaa in iyaduna kulanka ay ciyaari lahayd ee xigay horyaalka brimier liga la hakiyo horyaalka brimier liga mas-uuliyiintiisa ayaa waxa ay maanta kulan ka yeelanayaan wax laga yeelayo arrimahan soo cusboonaaday waxaana lagu warramayaa in ay u badan tahay in la go'aamiyo in horyaalka la joojiyo ama la hakiyo muddo dowladda ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in ay ka fakarayso in ay mamnuucdo dhammaan dhacdooyinka ay isugu yimaadaan dadweynaha taasi oo qayb ka ah dadaallada la doonayo in lagu yareeyo faafitaanka cudurka koronafirus ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa waxa uu sheegay inay dhegaysanayaan talooyinka ku saabsan arrintani balse waxa uu sheegay in ilaai hadda aan la go'aamin in la joojiyo goobaha dadweynaha ay isugu yimaadaan sida ciyaaraha dalka maraykanka waxaa la hakiyey dhammaan horyaallada laga ciyaaro dalkani sida horyaalka n b a da ee kubadda koleyga horyaalka hockey liaga sidoo kale horyaalka major league baseball loo yaqaano gebi ahaanba ciyaaraha kollejka ayaa sidoo kale la hakiyey ilaa waqti aan la cayimin horey waxaa loo hakiyey horyaalka zeri a dalka talyaaniga iyo horyaalka laliiga ee dalka sbain ayadoo sidoo kalena la hakiyey kulamo ka tirsan koob horyaalada qaaradda yurub halka kuwa yuruba liigna sidoo kale qaarkood la hakiyey xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ee uwefa ayaa la filayaa in ay kulmaan talaadada ayaga oo markaasi ka fekeri doona waxa laga yeeli doono ciyaaraha euro ee la qorsheeyey in ay dhacaan xagaaga soo socdaan dhinaca kale ciyaaro ka tirsan koobka yuruba liig ayaa xalay dhacay kooxda frankfort oo martigelisay naadiga basel waxaa looga adkaaday saddex iyo eber istanbul basakheir oo la kulantay kooxda f c copenhagenna waxay ku adkaatay gool iyo waxba kooxda kubadda cagta manchester united oo u safartay naadiga laask ayaa waxay ku soo badisay shan gool iyo waxba ciyaartii zabiya iyo roma ee ka dhici laheyd dalka sbain ayaa loo hakiyey sababo la xidhiidha cudurka coronavirus waxaa sidoo kale la hakiyey ciyaartii dhexmari laheyd kooxaha inter milan iyo gatafe naadiga olombiakos oo martigelisay kooxda wolfis ciyaartoodu waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo goolah kooxda bayan liverkusen oo safartay naadiga rangers waxay kusoo adkaatay saddex gool iyo gool kooxda wolfisburg oo martigelisay kooxda shaktar duneyskana waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool xubinta cayaarahana waa aniga intaas
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed haatanna dhegeystayaal xaggii heesaha jacaylkii qabyoobay nimcaan jaamac waa kan
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oye bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesho quso wadnihii way samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareeni qasbayayo sanadi qatanay darteede naftiiga yeeshe quso
jacaylkii qabyoobay heestaas halkudhugeedu ahaa uu ku luqaynayay nimcaan hilaa waxaa ay ugu dambaysay idaacaddeenni dhegeystayaal intaan mar kale wada kulmi doonno waa cabdixakiim maxamuud shirwac anigoo ibraahim xasan daandure ay soo saareen jimi faria waxaan idin leenahay nabadgelyo
intaad ikhtiyaar ka qaato ruux kale ha u qaban sidaydii qamuun iyo jacaylaho qof aan la qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaato ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaato ruux kale ha u qaban sidaydii qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa ano wada shaqeey qaybaha ihaaday allaha qaniya barya allaha qaniya barya